qoyska isaak mabelewa oo ka mid ahaa ciidamadii kenya ee laba kun iyo lix iyo tobankii lagu weeraray ceelcadde ayaa hadda ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin inay bixiyaan dhammaan hantida ay leeyihiin si ay u helaan wiilkooda oo ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida laga soo xigtay warbaahinta waddanka kenya oo booqasho ugu tegay qoyskan maalin kadib markii la qabtay ninkan lix iyo tobankii janwari laba kun iyo lix iyo tobankii waxaa laga maqlay codkiisa raadiyaha ku hadla afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee al andalus isaga oo ku baaqaya in wada hadal lala furo xarakada mujaahidiinta al-shabaab noloshiisana la badbaadiyo ayaa lagu yidhi warbixinta tan iyo xilligaas ninkan oo leh afar carruur ah warkiisa iyo wacaalkiisa midna lama helin waxaana waalidiintii dhalay ay hadda doonayaan inay bixiyaan wax kasta oo ay dalbadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab si loo sii daayo wiilkooda waxaan diyaar u ahay in aan siiyo al-shabaab wax kasta oo ay doonayaan haddiiba ay wiilkayga ii soo celinayaan xitaa waxaan u iibinayaa dhulkayga si aan u helo wiilkayga ayuu yidhi faransiis otisial oo ah aabbaha dhalay askarigan warbaahinta kenya ayaa odaygan ku booqday gurigiisa waxaana uu la xanuunsan yahay cudurka dhiikarka iyo wadna garaaca oo ku dhacay saddex sannadood ka hor waxaana uu ka walwalsan yahay in uu dhinto isaga oo aanan dib u arag wiilkiisa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayuu ka codsaday inuu faragelin ku sameeyo nolosha wiilkiisa oo uu sheegay in uu ku ogyahay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab odaygan ayaa waxa uu sheegay in uu riyo xun habeen kastaahi arko taasoo ay ka mid tahay in ciidamada k d f ama kuwa difaaca kenya ay aaseen wiilkiisa ha yeeshe ee marka uu ka soo tooso hurdada uu soo xasuusto hadalkii wiilkiisa ee raadiyaha mujaahidiinta al-shabaab uu sii daayay weerarkii ceelcabde kadib josephini otosiala oo ah hooyada dhashay sarkaalkan konton iyo kow sanno jirka ah ee ka tirsan ciidanka kenya kuna maqan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida warbixinta lagu sheegay ayaa waxa ay ka dhawaajisay in aysan marnaba ka qoosan wiilkeeda kuna hamiso in wiilkeeda oo nool mar uun indhaha ay ka qaado waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay iibinta hantideeda qayb ka mid ah si ay usoo furato wiilkeeda waxaana ay ku baaqday in arrintaasi ciddii fududayn karaysaa ay ka caawiso dowladda kenya ayay ku eedeysay in qoyskan ay meel cidlo ah uga tagtay kadib markii aysan wax war ah ka siinin weerarkii ceelcabde ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhiggii ciidamada kenya halkaasi ay ka dhisteen halkaas oo lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari markii ugu dambaysay ee uu sarkaalkaasi la hadlay waalidkii waxay ahayd ka hor weerarka ceelcadde waxaana ku xigay isagoo warbaahinta ka hadlaya oo sheegaya in uu doonayo in laga shaqeeyo sii deyntiisa xarakada mujaahidiinta al-shabaabna loo fuliyo waxa ay doonayaan miblawa ayaa waxa uu ka soo jeedaa qabiilka loo yaqaano kukunyada markii uu dhammaystay waxbarashada waxa uu galay dugsiga macalimiinta lagu diyaariyo waxaana uu jeclaa waxbaridda waxa uu ka baxay jaamacadda nairobi sida warbixinta lagu sheegay waxaana kadib uu ku biiray ciidanka difaaca kenya ee k d f oo uu weligiiba ku taami jiray in uu ka mid noqdo aabbihii ayaa waxa uu sheegay in wiilkiisa uu laba kun iyo saddex iyo tobankii ka codsaday in uu iska casilo shaqada ciidanka maadaama uu muddo ku soo jiray ha yeeshe ee waa uu diiday waxaana uu doorbiday in uu kasii mid ahaado ciidanka k d f isku soo wada duubo weerarkii ceelcadde iyo kii kulbiyow ayaa marka laga yimaado askartii kenyaatiga ee lagu gumaaday waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen qoysas fara badan waxaa garooboobay dumar fara badan oo kenyaati ah waxaa gablamay hooyooyin kristan ah waxaa dhiikar iyo sokor ay soo wajahday odayaal fara badan xaaladuna hadda waxay maraysaa in dad fara badan ay ka carareen ciidanka sidoo kalena shacab fara badan ay kalsoonidoodii kala laabteen dowladda waddanka kenya maadaama ay shacabkeedii dhagarayso islamarkaana aanay siinayn warbixinada dhabta ah ee ku saabsan waxa ciidankooda ku haysta soomaaliya